waa hagaag dhegeystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha alaaba ku xasuusinaa dhacdooyinkii waaweynaa ee toddobaadkeenu kasoo gudbnay dhacay ee idaacadda v o e da barnaamij ahaan iyo warar ahaanba idinkugu baahisay waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkii toddobaadkii aynu kasoo gudubnay kuwoodii ugu xiisaha badnaa wafdi ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan gaaray qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana meelaha ay booqdeen ka mid ah magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo oo xubno ka tirsan maamulada halkaasi ay soo dhoweeyeen booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabad dhisidda iyo gargaarka bini'aadinimo iyo sida beesha caalamka ay soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabidda baahiyaha deg deg ah iyo gargaarka nafbadbaadinta waxaa sidoo kale qorshahoodu qayb ka yahay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya axmed baashi madoobe nuunow ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyey kadib kulan ay magaalada baydhabo kula yeesheen xubnaha wafdigaasi ka socday qaramada midoobey ee bankiga adduunka waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed soomaaliya kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kulanka waxa ay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobey united nationka iyo bangiga adduunka walbanka waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka united nationkana waxaa ka socday ninka u sarreeyo united nation ocha iyo peace building fund ninka haystay kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo xasaasi ah waxaana kulanka shir guddoominayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa ay ka wada hadleen madaxdii wafdigii noo yimid iyo madaxda waxay ka wada hadleen in dowladda soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixyaalka sidii wax loogu qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta arrimaha samafalka iyo in la derdergeliyo arrimaha deencafinta iyo reformka oo socdo hadeer hadday noqon lahay dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga ra-iisul wasaare cali khayre ayaa xasan cali khayre ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku tegey xudur iyo waxyaabuhu la soo kulmay isagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loogu qabto adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walbo ay ka mid tahay soomaaliya kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorshaynta maamulka koonfur galbeed axmed baashi madoobe nuunow ciidamada somalilan ayaa toddobaadkan xabsiga u taxaabay weriye ka tirsanaa shabakadda wararka hadwanaag halka ay mid kalena la sheegay inay ku raadjoogaan arrintan ayaa ku soo beegmaysaa iyadoo xiisadii ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan iyo hay-adaha xukuumadda somalilan maamulka somalilan ayaa horey u xidhay xaruntii telefishinka horyaal iyo milkiilihii t v-gaasi maxamed cusmaan mire sida ay sheegtay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee c b j wariyaha v o e ee hargeysa qadar maxamed cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mida madaxda u dooda suxufiyiinta somalilan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa cambaareeyey xadhigga weriyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro maadaama oo de ay tahay in sharci lagu qabto weriyaha in maxkamaddu amartay markaa sharciga guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu noo sheegay in waaran ay u jareen ay ciidamada booliisku ay ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen marka anu waxaan u aragnaa de maxkamaddu waa sharci iyada awoodda leh hadday u ogolaatay laakiin anu waxaanu qabnaa in dacwadda ilaa la dhegaysanayo aan suxufiga la xidhin dee garsoorku dhex buu nooyahay in maxkamaddu dhegaysatay dee eedda haddii laga cabanayo cidda soo cabatay difaacayana ay dhegeysta markaa wixii tallaabee ay qaadeen ay qaadaan markaan waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalkan sharci ka jiro suxufiga haddii laga cabanayo maxkamadda sharciga a la maro dacwadda la dhegaysto isagoo qofkii jooga bannaanka
markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan guddoomiye muxuu ku eedaysay suxufigani wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxaa soo eedeeyey si aad la socoto guddoomiyaha baanka somalilan kaasoo ka cabanaya maqaalo laga qoray harwanaag websitekaasi ay gacanta ku hayaan iyagu hase yeeshee siduu saaka guddoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen siduu sheegay markaa dowladda ayaa naga soo codsatay buuri in waarankaasi loo jaro sababtaa daraaddeed dib dal markaa u xidhnay wariyaasha cabdirasaaq iyo iyo cabdiqani labadaba markaa mid unbaa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raad joogaan oo inay soo qabtaan bay dooneen maamulka puntland ayaa toddobaadkan soo rogay awaamiiro ay ku sheegayaan in amniga lagu xaqiijinayo waxa uu maamulku shaaca ka qaaday in aan wax huba lagu dhex sidan karaynin magaalooyinka waaweyn ee puntland sida garowe oo kale oo xarun ah maamulkaasi oo ay sheegeen in ciidanka nabadgelyada keliya uun loo ogol yahay inay hubka ku dhex sitaan ugyaraan shan qof oo la sheegay inay ka kala tarsanaayeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay dagaal toddobaadkeenu ka soo gudubnay ka dhacay duleedka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dagaalkana ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen duleedka degmada marka saddex qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay miyiga galbeed ee gobolka mudug kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa mid ku salaysan aana qabiil toddobaadkan dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ku jirtay qof haweena dhegaystayaal barnaamijkai dhacdooyinkii toddobaadka intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan ayaa nala socotiinayey barnaamijkaasi dhacdooyinkii toddobaadka halkaad kala socotaana waa v o a washington